wasaaradda cadaaladda ee arrimo dastuurka ee maamulka jubbaland iyo magaalada kismaayo ka daafortay tababaro sadde maalimood socdo doon oo ka saabsan ilaalinta qiimeynta da-ada iyo hababka kale ee ilaalinta owlaada ee jubbaland tababarka walibaa ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka jubbaland wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo unsom antiuse darare tababarka waliba diiradda laga saaray tilmaamo qiimeynta da-ada owlaadiyo saas oo kale ku horseedowka tacdiyada iyo dhibaatooyinka hadiiro owlaada iyo in layska dayo in la hirgeliya habab waafaqsan sharciyada iyo xuquuqda owlaada wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaalada ee maamulka jubbaland bishaar aadan geedi iyo waliba uuse faahfaahin kubiye ujeedka la kuleeyay tababarkan usoona ka dari muhiimada yeelataa in bulshada iyo hay-ada dowladda iyo isku kaaladan ilaaliyowka xuquuqda ciyaalka maanta waxaan u fadhinaa ilaalinta xuquuqda caruurta okay caruur yaa waayo nafteedu waa qiimeyn qofka caruurta hore loo sheego waxaa layidhi ma lihid arkivia oo canugu markuu dhasho anaad intaan haddaan iswarsano midgeed hoostiisa ku dhashka wuxuu leeyahay darbiyo badanaa dhashay mid wuxuu leeyahay waaga jiilaalka la guuri jiray cunuga markaad soo qabato da-diisa weydiiso wuxuu kuu sheegaya marxaladda deegaanku isaga kasoo jeedo maalintu dhalina ugu sugnaa kaasaa loogu magacdaray so marka waxaa la rabaa marka in la xaqiijiyo canugan da-da oo jiro see lagu xaqiijin waa inay jirtaa qubaro marka aqoon ule arrinkaa sidii gudoomiyaha maxkamadda u sheegay qolooyinkan sharwadayaasha ah caruurtay ka faa'idaystaan waxa ay ka faa'idaystaan oo ayna dhibaateeyaan caruurta ugu horeysa horta waxaan rabaa inaan innaga isku dardaarmino xaafadihiina kula noqonno aan miidiya u marino hooyo walba iyo aabbo walbo canugiisa inuu ka warqabo ou kaga warqabo waxa uu ku sugan yahay canuga maahan canuga markii lasoo xero ama isagoo faldambiyeed ku jira lasoo qabto ama riboort laga soo helo yani waxaan canugaaga ka ogeyn markii lagaaga sheego haddii cabashadaad keento lagaama garowsan karo haddaadan ka warqabin canugaaga waxa uu ku sugan yahay marka hore soo marka sharwadayaasha waxaan leeyahay caruurta ha laga ceshto qolooyinkeennan marka cadaaladda wasaaradda cadaaladda ee dastuurka jubbaland waxay ku dadaalaysaa cadaaladda ilaah baa haya in qof walba uu cadaalad helo ama saqiir ha noqdo ama kabiir ha noqdo markaan leenahay yani caruurta haweenka maahan inaan wakiil ka nahay yani xuquuqda caruurta caruurta keli ah yani cadaaladda waxaa u baahan rag iyo dumar yar iyo weyn waa loo wada baahan laakiin qolo walba category gooniay ku jirtaa yaa u nugul oo number one gelaya maxaan ku dhaha nugeelka yaa number two gelaya shuruucda marka loogu talagalay waa sida maxaan ku dhaha tiimka nooga yimid maxaan ku dhaha federaalka ay sheegeenba waa hoostaan ka xariiqayaa sharcigaa wuxuu hor yaallaa baarlamaanka federaalka soomaaliya kan jubbaland saas oo kale wasaaradda haweenka keentay iyo xuquuqda aadanaha wuxuu ku maqan yahay tafatir oo waan ka wada shaqeynaa innaga wasaaradda cadaaladda wasaaradda haweenka iyo culimada iyagana gacanta lagu hayaa insha allah marka inay labada siyaasadeed ee iswaafaqaan aan rajaynaynaa isku marna ay soo baxaan